بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay xagga miilaadiga markii la fiiriyo waa laba kun toban iyo saddex bishii afraad oo maraysa kow maraysa weeyaan maalin bisha afraad ee abriil maalinkuna waa maalin maantana waa maalin isniina weeye taariikhda hijriga markii la fiiriyo waxaan maraynaa bisha la yidhaahdo jumaadul awal jumaadul awal oo labaatan maraysa kun afar boqol soddon iyo afar ayay hijraduna maraysaa weeyaan jumaadul awalna bilaha islaamka marka la tiriyo muxaram safar rabiicu alawal rabiicu athaani jumaadul awal waa bishii shanaad ee bilaha islaamka oo labaatan maraysa waxaa noo bilaabanayaa kitaabka la yidhaahdo adduraru albahiya fii ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya adduraru jawhartii albahiyatu ifaysay oo fii maa shay dhexdii ahaatay yalzamu maagu ku waajibaya almukallafa qofka la mashaqeeyey oo min alculuumi asharciyati culuumtii sharciga loo nisbeeye ah kitaabkan waa kitaab xajmigiisu yar yahay sida safiinaha oo kale wuxuu ka hadlaa culuumta sharciga ah culuumta sharciga waxa weeye xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam tafsiirka qur'aanka iyo waxa weeye fiqiga islaamka culuumtii sharciga aheed buu ka hadlaa oo oo axkaamtii ah ama fiqigii ah wuxuu si gaar ahaan ka hadli doonaa saddex fanni oo funuunta ka mida baa la yidhaahdaa mid ka mida ayuu aad u faahfaahin doonaa saddexdaas fanni oo ah islaamkii iimaankii iyo ixsaankii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam noo tilmaamay midka koowaad uu ka hadli doonaa waa caqiidadii midka labaad uu ka hadli doonaana waa axkaamtii weeyaan iyo fiqigii islaamka midka saddexaad uu ka hadli doonaana waa waxa weeye dhammaystirka uga hadli doonaa khaatimada ee waa waa tasawufkii baa la yidhaahdaa haddee saddexdaas qaybood xadiidka nabigay ku wada jiraan calayhi salaatu wasalaam markii uu nabigeenna malakul jibriil u yimid ee sida arbaciinka baan ku soo qaadannay su'aalaha uu weydiiyey nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam islaamka ii sheeg baa la yidhi akhbirnii cani alislaam markaasuu nabigu uga jawaabay calayhi salaatu wasalaam islaamku inuu yahay ilaahay iyo rasuulkiisoo la qiro salaadda ilaahay oo la tukado sekada oo la bixiyo bisha ramadaan oo la soomo iyo kacbada ilaah oo loo xajiyo oo la xajiyo oo kacbada ilaahay la dawaafo xajkii la aado waa shanta arkaanta islaamka loo yaqaano oo islaamku uu ku istaago weeyaan shantaa tiirul islaamba kitaabku waa ka hadli doonaa haddii ilaahay idmo caqiidada tawxiidka ayaa lagu sharxaa wuu ka hadli doonaa siirada rasuulkana waa noo tilmaami doonaa calayhi salaatu wasalaam salaadana wuu ka sheekayn doonaa kitaabkaani sekadana wuu ka sheekayn doonaa iyo soonka iyo xajka qaybta labaad nabiga wuxuu su'aalay malakul jibriil akhbirnii cani aliimaan buu yidhi iimaanna iiga warran oo iimaanka ii sheeg markaasuu nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam iimaanku inuu yahay an tu'mina billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wاlyowmi alaakhiri yacni wa bilqadari khayrihi arkaantii islaam iimaanka uu nabigu ka jawaabay iimaanka tiirarka uu ku istaago oo lixdaa ayuu nabigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nabiga su-aalay malagii akhbirnii can ilixsaan ixsaankana ii sheeg buu yidhi ilaa iimaankii waa ka jawaabay oo waa lixdaa tiirul iimaan ilaahayoo la rumeeyo malaa'igtoo la rumeeyo kutubtiisoo la rumeeyo rususha ilaahoo la rumeeyo yoomka aakhiroo la rumeeyo iyo qadarta ilaahay oo la rumeeyo weeyaan ixsaanka ii sheeg markuu yidhina wuxuu nabiga ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fa innahu yaraaka ilaahay inaad caabuddo sida adigoo u jeeda oo kale waa inaad u caabuddo haddii aadan ahayn mid u jeeda ilaahay isagaa kuu jeeda haddaba kitaabkaani qaybahaasoo dhan ayuu ka hadli doonaa waxaa kulmiyey cilmigii soo aruuriyey sheekha la yidhaahdo alcallaamatu alkabiir waalustaadu ashahiir asayid abi bakar bin moxamed shada ashaaficiy gafara allaahu lah ilaahay dembigiisa ha dhaafo wa nafaca bima'luufaatihi aamiin wuxuu dhammeeyey kitaabkan bisha la yidhaahdo dilqacda sida taalka bisha loo yaqaano oo sagaal maraysa ayuu ta'liifkiisa dhammeeyey galab ifniina casirkii ayuu u dhammaaday kitaabkaani miilaadiguna wuxuu marayey taariikhda hijriga ah kun saddex boqol iyo saddex ayuu marayey boqol iyo hal sano muddo gaaraysa yacni ayuu kitaabkaani qoran yaha weeyaan intaasoo hal qarni ayaa lagu soo intifaacay marka waa kitaab aada u faa'iido badan waana arki doonnaa insha allah waxaan ka hadli doonnaa bisinka iyo xamdiga iyo mabaadi'da almabaadi ulcashara la yidhaahdo ayaan uga hadli doonnaa qaybta koowaad ee kitaabka haddii ilaahay idmo fanni walba marka la bilaabayo waxaa laga hadlaa toban shay oo la yidhaahdo almabaadi ulcashara fii kulli fannin fanni walba marka la bilaabayo toban arrimood baa laga hadlaa oo qofka fanni bilaaba waxaa fiican inuu mabaadi'daa barto waa midka koowaade mabaadi'du waxa weeye midka ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa waa cilmigaas mathalanba aad akhrisanayso inaad barato ama fanniga aad dhiganayso inaad barato xadkiisa haddaba fannigan ee fiqhiga ah xadkiisu muxuu yahay luqatan waisdilaaxan xadkiisu waxa weeye luq ahaan fiqhi waxaa la yidhaha alfahm sharci ahaanna waxaa la yidhaha alcilmu bialaxkaami asharciyati alcamaliya almuktasabi min adillatiha altafsiiliyati ayaa la yidhaahdaa waa axkaamta sharciga ah oo la ogaado oo camaliga ah oo adilada tafsiiligaa laga soo kasbado hadda axkaam markii la yidhi waxaa baxaya annusabu attaamatu ka hubuuti wujuubi niyati fi lwuduu yacni waxa weeye markii la yidhaahdo alcilmu ogaansho bilaxkaami cilmiga waxaa ku baxay axkaamta la ogaado alcilmu bidawaat daatooyin la ogaado sida suurada qofka oo la suuraysto tasawur insaan oo la ogaado fiqi taa laguma magacaabo asharciyana waxaa baxay alaxkaamu alcaqliya sida qofku inuu ogaado masalanba markii la yidhaahdo laba maxaanisu ah waaxid dabku waa muxriqa iyo kuwaasoo kaleta masalan marka ixtiraasiyaad badan bay leeyihiin waan soo gaagaabinaynaa weeyaan qaybta labaad waxaa la yidhaha waadiciis yaa dejiyey fannigan waxaa dejiyey asal ahaan nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam nabigaa laga soo gaaray fahmiga diinta la qaato laakiin waxaa la yidhaha mijaas ahaan a'immadii mujtahidiinta oo dhan baa hadde fannigaa qoroo dejiyey imaam qora midka ugu horreeyana wuxuu ahaa abu xaniifa ayuu ahaa nucmaan ibnu thaabit alkuufi isimkiisa waa qaybta saddexaad cilmulfiqhi baa la yidhaahdaa qaybta afaraad xaggee laga soo qaatay waxaan rabaa markii culumtaka loo nisbeeya muxuu noqon karaa culumta sharcigaabuu ka mid yahay sida fiqhiga tafsiirka xadiidka wuuna u qayroobaa weeyaan oo mid ka mida weeye oo ayagaa hadda macnaha mid ka ka midahu noqonayaaba maxaa loo dejiyey haddii la yidhaahdo qofka mukallafka waxa uu samaynayo in ay ama waajib yihiin ama xaaraam ama karaaho ama sunno ama mubaax xukumkiisu waa maxay fannigan haddii la yidhaahdo waa wujuub cayni ah qofku cibaadadiisa intuu ku saxiix yeelayo inuu bartaa waa fardulcayn wixii intaa ka badana waa kifaa'i ilaa buluuqi darajati aliftaa'i baa la yidhaahdaa intaas wixii ka sii dhaafsanna oo qofku uu gaarayo darajatulijtihaad manduub bay noqonaysaa qaayada ugu dambaydoo laga gaaro waa ilaahay iyo rasuulkiisoo raadi kaa noqda oo lagu helo sacaadatu daarayn ilaahay raadi ha naga noqdo fadliga uu leeyahay cilmigaani waxa weeye fawqaanuhu calaa saa'iri alculuum baa la yidhaahdaa liqowlihi mustafaha qowlkiisa u daliila sala allahu calayhi wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin xaggee laga soo qaatay haddii la yidhaahdo min alkitaab waasunna waalijmaac waalqiyaas baa laga soo qaatay masaa'isha uu ka hadla waa maxay niyadu inay waajib tahay salaadda marka la dukanayo marka la weese qaadanayo weesadu inay shardi tahay lisixati salaad wakhtiga geliddiisu inuu shardi yahay inuu salaadda sabab u yahay wahaa kadaa weeyaan marka qaybahaasoo dhan baa looga hadlaa weeye hadda waxaa la yidhaahdaa basmalada waa laga hadli doonaa basmaladu salaadda a'immatu shaaficiya sida ay caddeeyeen salaada marka la tukanayo waa waajib inuu qofku la yimaado bisinka lagama tegi karo salaada marka tukanayo waa aayad min aaya min alfaatixa amar walba oo shaani u saaxiiba waa lagu sunneeyaa in loola yimaado bisinka lagu dhawaaqo sida weesada qabayska cunto marka la cunayo markii wax la cabayo qaybahaasoo dhan weeyaan marna sunnadiisu waaba macnaha waxa weeye waa kifaa'i baa la yidhi waxaa la yidhi bisinka waxaa shardi ah shayga lagula imaanayo hadduu shaygu yahay shay xaqiir ah in markaa bisin laguma dalbo in bisinka lala yimaado markaa manduub ma aha haddii shaygaasu dikri maxdiya ou yahay sida laa ilaaha ila allah iyo bis in lagula yimaado ayadana macnaha waxa weeye markaa lama dalbo maxaa dikriga looguma talagelin weeyaan isagaaba dikri ilaahay ah shaaricu hadduu u yeelay waxaan bisin in lagu bilowdo sida salaadoo kale marka la xidhanayo waxaa lagu bilaabaa ilaa takbiir iyo waajibka ugu horrey lagu dhawaaqo ah bisin lagu bilaaban maayo marka qaybahaasoo kale baa jira shaygu hadduu daata ahaantiisa xaraamu yahay ka zinaa waxaa la yidhaha bis in lagula yimaado waa xaraam licaaridin hadduu xaaraamu yahayna markaa bis in lagula yimaado xaaraam noqon mayso waxyaabaha muxaqaraadka ah sida dhulka marka laxaaqayoo kaleeto magaca ilaahay in lagula yimaado oo bisinkii lala yimaado taa iyada madluum maahan baa la yidhi hadda bisinka waxaa la yidhaahdaa fadli aad u badan bay leedahay waxaa ku jira ismullaahi alacdam baa ku jira sheekha nisha cabdulqaadir aljilaani wuxuu yidhi allah magaca ah oo bismillaahi ku jira huwal ismul acdamu waa isimka weyn oo ilaahay markii lagu baryo ilaahay ku aqbalayo ilaahay saddex kun oo magac buu leeyahy kun ka mida malaa'igtaa la baray cid kaloo taqaano ma leh kunna ambiyadaa la baray cid kaloo taqaano ma leh saddex boqol towreed bay ku qorreed saddex boqol injiil bay ku qorreed saddex boqol zabuur bay ku qorreed sagaashan iyo sagaal magacna qur-aankeennaa qora magacyada ilaahay hal xab magacna ilaah baa gooni la ah asmaadaasoo dhan intaasoo magacoo ilaahay leeyahay waxay ku wada dhex jiraan faa'iidadoodu bismi illaahi raxmaani raxiim maxaa yeele bismi illaahi markii la yidhaha bismi illaahi raxmaani raxiim allah alraxmaan alraxiim saddexdaasu waa asmaada ilaahay bay ka mid yihiin qofkii ku dhawaaqa isagoo mukhlisa intaasoo dhan barakaduu ilaahay siinaya bismi illaahi raxmaani raxiim markaad tidhaahdo waa toban iyo sagaal xaraf baa la yidhi toban iyo sagaal xaraf xuruuftiisa marka la tiriyo malaa'igta ummadda naarta ku tuurta allaha naga badbaadiye zabaaniyada la yidhaahdo waa toban iyo sagaal khaasinadaas oo m kaydka jan macnaha naarta iyagu maamulo weeye calayhaa tiscata cashara qofkii ku dhawaaqa bisinka ilaahay wuu ka badbaadiya kulligoodba waxaa kaloo la yidhaahdaa basmaladu faa'iidooyinkaas bay leedaha baa la yidhi faa'iidooyinka ay leedaha waxaa ka mid a dunuubta waa afar qaybood afar qaybood weeye baa la yidhi qayb waa habeenkii qayb maalinkii dhacda qayb sir u dhacda qayb calaaniye loola yimaado bisinkuna waa afar kelimo bismi allah alraxmaan alraxiim marka dembi walba waktigiisi ilaahay bisinka u kaaga dhowrayaa weeyaan basmaladu marka waxa weeye faa'iidooyin fara badan oon la soo koobi karin ayay leedaha weeyaan haddaba fadaa'isha ay bisinku uu leeyahay haddii aan wax yar ka soo qaadanno sheekhu kitaabka wuxuu ku bilaabi doonaa bismillaahi ayuu bismi illaahi raxmaani raxiim buu ku bilaabi doonaa oo hadda kitaabka bisin bisinka ilaahay baa lagu bilaabay bismi illaahi raxmaani raxiim sababta loogu bilaaba waxa weeye iqtidaa'an bilkitaabi alcasiis kitaabka ilaahay qur'aanka bisinaa u horreeya looxulmaxfuudka bisinkaa u horreeya bisinkaa ugu horreeya weeyaan midda labaad nabigeennii baa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu amrin dii baalin laa yubda'u fiihi bismi illaahi araxmaani araxiim fa huwa aqdac wa fii riwaayatin fa huwa abtar wa fii uqraa fa huwa ajdam waalmacnaa annahu maqduucu albarakati macnihiisu waxa weeye amar walboo sha'ni loo ihtimaamo u saaxiiba oon bisinka lagu bilaaban waa mid aan barako lahayn buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan bisin lahaynoo barako ma leh marka bisinka shaygan lagu bilaabano barako ma lahan markaad xaaka tufayda iyo waxxun iyo bisinka ha ku bilaabin dhul markaad xaaqido bisin ha ku bilaabin wixii khayr leh bisin ku bilaaw wixii khayr leh baa bisinka loo hormariya xamdiga takbiirta ducada waxaasoo dhan adkaarta ilaahay bisin lagu lagu bilaaban maayo fadligiisa waxaa ka mida baa la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam mar walboo hadda waxyiga lagu bilaabayey lagu akrinayay bisinkaasaa nabiga lagu dul akrinayay waxaa kaloo ka mida baa la yidhi ismullaahi alacdam ayaa ku jira bisinka ismullahi alacdam baa ku dhex jira baa la yidhi waxaa la wariyey oo imaamu ibnu xaatim iyo xaakim iyo bayhaqi iyo kayr ay cabdullahi ibnu cabbaas ka wariyeen sayidina cuhmaan ibnu cafaan baa nabiga weydiiyey bismi illaahi araxmaani araxiim markaasuu nabigu yidhi huwa ismun min asmaa'i illaah waa ism asmaada ilaahay ka mida wamaa baynahu wa bayna ismi illaahi alakbar ilaa kamaa bayna sawaadi alcayn wa bayaadihaa min qurbi ismullaahi alacdam baa ku dhex jira waa allah waa allah allahda weeyaan qofkii bisinka akhriya waxaa la yidhi buuruhu way tasbiixsanayaan markuu bisinka akhrinayo buuraha tasbiixsanaya baa la yidhi karaamadii nebi daa'uud oo kale ayuunu ilaahay siinayaa weeyaan ummuna caaisha waxay tidhi markii qofku uu yidhaha bismi illaahi raxmaani raxiim buuraha dhan way tasbiixsanayaan isagaan maqlayn maahane isagaan maqlayn maahane buuraha tasbiixsanaya markii ay bisinku soo degay ayay buurihii tasbiixsadeen bay tiri caaisha markaasay dheheen gaaladii nabi moxamed baa buurihii sixiray hadda ma sixrine khayr aysan ayagu ogeyn baa ilaahay keena weeyaan fadaa'isha bisinku leeyahay marka aad buu u badan yaha baa la yidhi fadaa'isha uu leeyahay waxaa ka mid a qofka akriya kurbadau ilaahay ka faydaa bisinka ku wardiya hammigana iyo welwelka ilaah baa ka qaada sayidina cali wuxuu dhihi jiray markii aad dhib ku dhacdo ood dhib dareento faqul bismi illaahi araxmaani araxiim walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim ilaahay dhibkaas wuu kaa qaadaya fawaa'idda lagu gaaro bisinka waxaa ka mid a bay culummadu dhaheen qofkii yidhaha bismi illaahi raxmaani raxiim sida nabigeena laga wariyey calayhi salaatu wasalaam walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim inta kaliya qofkii yidhaahda sarafa allaahu canhu sabciina baaban min anwaaci albalaa waalhami waalqami waallamam ayay leeyihiin ilaahay wuxuu ka leexiyaa toddobaatan qaybood oo balaayada ka mid a bismi illaahi kaliya markaad tidhaahdo toddobaatan nuucoo balaayaha ilahay kaa celinaya iyo hamiga iyo welwelka iyo kurbada iyo masaa'ibta weeyaan waxaa la wariyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida abi hurayra u la hadlay wuxuu yidhi ayaa abaa hurayra idaa tawada'ta markaad weese qaadanayso faqul bismi illaahi raxmaani raxiim bisinku bilow malaa'igta xafadada la yidhaahdo mar walba sawaab bay kuu qorayaan ilaa aad ka dhammaydo weesada markii zawjkiiyo sawjadu kulmayaa nabigeennu wuxuu amri jiray bisinka inay la yimaadiin maxaa yeelay xasanaad baa looga qorayaa ilaa janaabada ay ka mayrtaan ajir baa malaa'igtu u qorayaanba haddii meeshaa carruur ilaahay ka abuurana neef walba oo ka soo baxdou yidhi nabigeennu carruurkaas iyo ilmuhu sii dhalaba neef kasta oo ka soo baxda sawaab baa looga qoraya fawaa'idiisa taas ayaa ka mid a qofku guriga markuu soo gelaya nabigeennu wuxuu dhihi jiray ahalka jooga salaama assalaamu calaykum waraxmatullah cunto markaad cunaydo bisin ku dhawaaq yacnii bisinka markii macnaha cuntadii cabiddii kulli markii shayaadiintu ee qofku markuu bisinka la yimaado oo sidaas uu sameeyo oo magaca ilaahay uu la yimaado shayaadiintu waisla hadlaan baa la yidhi laa mabiita lakum haahunaa walaa cashaa meelshaan hoyadna idinma yaallo cashana idinma taalle ka taga bay dhahaan baa la yidhi laakiin hadduusan la imaanin yacnii bisinkii iyo salaamtii guriga markuu soo galo shayaadiintu waxay dhahaan kuwa kale u dhahaan adragtumulmabiita waalcashaa waa xadiis oo warinayo soo saaraya alxaakim kitaabkiisa musadraga ah fawaa'idda ay marka bisinku leedahay taasaa ka mid a toban iyo sagaalka zabaaniyada jahannamo ilaahay wuu kaa dhowrayaa qofka bisinka la yimaada ilahay waa ka ilaalinaya fawaa'idda bisinka waxaa ka mid ah habeenkii marka la jiifanayo labaatan iyo kow mar baa la akhriyaa waa lagu wardiyaa wardiyaad owraaddaada iyo xijaabkaaga lagu darsadaa qofkii labaatan iyo kow mar bismi illaahi raxmaani raxiim akhrista ilaahay wuxuu ka dhowraa sharta insiga oo bini aadamka sharta shaydaanka tuugada dab inuu ku gubto oo gurigiisu gubto kulli ilaahay waa ka dhowrayaa wa mowtulfaj'a si keda ah inuu u dhintana ilaahay waa ka dhowraa wa yudfacu canhu kullu balaa'in wa aaf cudur walba ilahay waa ka ilaaliya faa'iidooyinka laga gaara waxaa ka mid ah ruuxa waalan iyo qofka suuxsan bisinkaa lagu akhriya qofka madaxu xanuunayo boqol mar baa bisinka looga akhriyaa baa la yidhi afartan iyo kow mar qofka waalan dhegta haddii looga akhriyo miirka ilaahay u soo celinaya qofka suuxsan haddii lagu akhriyo afartan iyo kow mar dhegta looga akhriyaahe ilaaha u soo celinaya macnaha miirkiisii weeyaan haddii aad maxkamad oo kala tagto mathalan ood is tidhaahdo jaa'irkan ama maanta dhibaato maxkamaddu kuu geysataa konton iyo kow maraa bisinka la akhriya qofkii konton iyo kow mar meeshaa ku akhriya shartaasoo dhan ilahay waa ka badbaadinaa baa la yidhi haddii roob la-aan qofka ay ku dhacdo uu rabo in ilaahay roob u keeno meeshaa la rabo roobku inuu ka da'o toddobaatan iyo kow maraa bisinka lagu akhriyaa haddii xanuun qofka uu xanuunsan yahay boqol maraa lagu akhriyaa ama madaxa ama meel kale ay xanuunayso haddii qofka la sixro oo qofkan aad dareento inuu sixran yahay toddoba cirguduud ayaa lagu akhriyaa boqol bisin cirguduud kasta boqol maraa bisinka lagu akhriyaa ilaahana cudurkaas ka qaabaya weeyaan haddii qofka uu rabo ilaahay inuu u furo arsaaqda iyo risaqa iyo fadxiga waa in uu akhriyo baa la yidhi saddex boqol toban iyo saddex mar bisinka ha akhriyo inta weese qaato subaxa axadda waagu markuu baryo inta weese qaato oo qiblada qaabilo oo salaad tukado salaatul xaaje ah ha akhriyo saddex boqol toban iyo saddex mar bisinka nabigana calayhi salaatu wasalaam boqol mar ha ku salliyo ilaahay baa khayr u furaya fara badan weeyaan qofkii futuuxaad guud ahaaneed iyo khayr badan ilahay inuu u furo rabaa afartan subax subax walba ha ka akriyo laba kun iyo shan boqol oo bisin ha akriya baa la yidhi intaa qofkii akriya ilaahay baa isagana khayr fara badan u furaya weeyaan marka fadaa'isha bisinku aad bay u fara badan tahay waa lagu ducaystaa ismullaahi lacdan baa ku dhex jira laakiin ducada qofka ducaysanaya waa inuu aadaabteedii iyo laga hela macnaha waxa weeye arrimaheedii looga baahnay aadaabu ducaa ayaa jira weeye mar kalean ka hadli doonaa bismi illaahi araxmaani araxiim waxaa la yidhaha bisinku mar waa waajib oo marka salaada lagu tukana waa waajib mar waa sunno cinda kulli amrin diibaal macnaha arrimaha marka wax la cunaayo marka wax la cabayo mar waa xaaraamoo qofku isagoo xaaraan samaynaya inuu bisin ku dhawaaqo maanta dadkii waxa weeye ilaahay xamdigiisii iyo takbiirtii bay ku dhawaaqayaan markay dunuubta galaan oo ummadda laayaan waa dembi kale marka qofka markuu khamre cabayo iyo xaaraan ku samayna bisin inuu ku dhawaaqo oo bisinka uu la yimaado oo dembigii bisinka ula yimaado waa dembi kale weeyaan lama ogola shay karaaha ah qofku markuu samaynayo karaahatun lidaatiha ah inuu bisinka la yimaadana waa karaaha baa la yidhi markaas bisinka qaybahaasoo dhan baa looga hadlaa xamdinaqa sheekhu markuu bisinka la yimaado wuxuu ku xiji doonaa ilaahay inuu u mahadnaqo hadda ilaahay in loo mahadnaqo waa shay aada u wanaagsan ilaahay nicmooyinkiisa lama soo koobi karo mar walba xamdinaqa ilaahay baa la badiyaa maxaa yeel nicmooyinkuu gala aada u fara badan kitaab markaad bilaabayso ilaah baa loo mahadnaqaa marka dersi aad bilaabayso ilaah baa loo mahadnaqaa markii waxa weeye aad dullaabta ay akrinayaan mucallimka hortiisa ay wax ku akrinayaan ama xadiis ama fiqi ama kayrkood ilaah baa loo mahadnaqaa mahadnaqa ilaahay waxaa ugu fiican inaad tidhaahdo alxamdu lilaahi xamdan yuwaafii nicamahu wa yukaafii masiida taasaa ugu fadli badan weeyaan xamdiga waxaa la yidhaahdaa arkaan buu leeyahay xaamid maxmuud maxmuudu bihi maxmuudu calayhi siiqa siiqatu alxamdi midka wax mahadinaya xaamid baa la yidhaah ilaaha lagu mahadinaa maxmuud midka la mahdiyey carabka lisaanka wax mahadinaa maxmuudu bihi baa la yidhaah aaladda loo isticmaalayo nicmada laga mahadnaqa maxmuudu calayhi baa la yidhaah dhawaqa lagu dhawaaqayana siiqatu alxamdi baa la yidhaah alxamdu lilahida lagu dhawaaqayo afar qaybood buu xamdigu u kala baxaa xamdun qadiimun liqadiim xamdun xaadithun lixaadithin xamdun xamdun qadiimun liqadiim xamdun qadiimun lixaadith xamdun xaadithun liqadiim xamdun xaadithun lixaadith mahad horrayso alla horreeya u sugnaatay waa marka ilaahay isku mahdiyo nicma almawlaa wa nicma anasiir ilah baa isku mahdinaya mahad horraysooo xaadith u sugnaatay xamdun qadiim lixaadith baa la yidhaahdaa waa ilaahay markuu addoommadiisa ammaano nicma alcabd innahu awaabun aa lagu mithaaliya mahad hor dambaysa ee soo dariday oo u sugnaatay qadiim xamdun qadiim lixaadis aan tii hore dhahnay xamdi qadiim ah oo makhluuq u sugnaaday xamdun xaadis liqadiim waa marka ilaahay ku mahadinayna weeyaan alxamdu lilah rabbi alcaalamiin alxamdu lilah rabbi alcaalamiin iyo marka makhluuqu isku mahadiyaan xamdun xaadithun lixaadis baa la yidhahdaa mahad soo dariday oo makhluuq soo darri u sugnaatay nabigu mid markii uu ammaanay baa ka mida sayid abubakar maa dalacat ishamsu walaa qarabat calaa rajulin afdala min abi bakr buu nabigu yidhi qorax uma dhicin umana soo baxdo axad ka fadli badan sayidana abubakar asidiiq nabigaa saas u ammaanay calayhi salaatu wasalaam hadda axkaamta xamdigu waa afar qaybood alwujuub mar waajib buu noqdaa masalan jumcada khudbadeeda markii la fiiriyo xamdi naqu waa waajib salaada marka la tukanayo waa waajib marna waa sunno sida khudbatu nikaax ibtidaa'u ducaa bacda khadmi khadmi ducaa bacda alakl bacda ashurbi ibtidaa'u lkutub kutubaha la sanifa marka la bilaabayo markaad wax cabto markaad wax cunto khudbatu nikaax kulli waxaasu dhaa ku sunno marna xamdinaqiddu waaba karaaho oo waxaa ka mid a cinda ficli lmakruuh lidaatihi ayaa ka mida weeyaan ka nadfi shayb marna waa xaaraam shay xaraama hadduu samaynayo xamdinaq inuu la yimaado markaana xaraam bay noqonaysaa marka matnigii kitaabka waa kan bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi xaqa xamdihi wa salaatuhu wa salaamuhu calaa sayidina muxammadi annabiyi wa calaa aalihi wa saxbihi min bacdih dersigeenna koobaad ee kitaabkeenna adduraru albahiya casharkeennii koobaad intaas ayaan maanta kusoo koobaynaa ilaahay intaas baan kusoo koobaynaa darsiga noogu xigaa insha allahu matniga kitaabka aan uga faa'iidaysan doonaa hadda maadaama mabaadi'dii fadliga basmalada iyo xamdinaqa aan ka hadalnay kitaabkana insha allahu wuu noo bilaaban doonaa matnigiisu darsiga noogu xiga ilaahay kitaabka hanagu anfaco ilaahay hana fahamsiiyo camalfalkiisana ilaahay hana siiyo hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu